labadaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أو بيان أن تخيير امرأة laa yakunu طalaaqan ila binniyati wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayey anna takhyiira rajuli imra'atahu waa ninku doorrasiinta uu doorrasiiyo haweenaydiisa bal inay la joogtiyo inay iska tagto uu taa iyada takhyiirka siiyo ama uu doorrasiiya laa yakuunu inaanu noqonayn dalaaqan dalaaq oo doorashadaasi ama takyiirka naftiisa horta inaanu furid ahayn ilaa biniyati niyo uu dee taaniyeysan yahay mooye axaadiis ba haddii laydha baabka inooguba iman doonta kolleyna baabkan iyo abwaab ka dambaysa way isku yar xidhnaan doonaan jawaanib way iskaga xidhnaan doonaan waliba kuwa dambena axaadiistooda aada u dhaadheerba a waxaa la arkaa inaan baabkan hore iyo adigu aan ku kaaftoonnaba wuxuu bal marka arrinku yahay kollay aan axaadiista ku arki doonaa waxaad moodaa tarjamada hadduu niyeysan yahay doorrasiinta nafteeda uu doorrasiinaya inay inay dalaaq isu rogaysee laakiin se axaadiista inoo dambaysa uun hadday dhacdo nin inuu haweenaydiisii doorransiiyo bal inay dee doorato inay isaga la joogto ee cismadiisii baaqi ku noqoto iyo inay iska socoto marka hadday dee doorato y goosato inay iska socoto taasi waata dalaaqa noqonaysa laakiin haddii ay doorato dee ay tidhaha meeyo waan iska joogayaa sideedii bay nolosheennu ahaanaysa iyada taasi dalaaq ma noqonaysa waana ta baabkayna uguba iman doonta haddii a la idhaaho oo takyiirka naftiisa horta dalaaq maaha ee waa waxa ka dhalanaya ayuunbaa ma dalaaq noqon kara ama aan noqon ahayn waa waxay haweenaydu yeelayso ayuunbaa ma dalaaq noqonaya ama aan dalaaq noqonayn intaa wayata axaadiis aan ku arki doonaa وxadaثnي abu الظاahiri qala xadaثna بن whbi xadaثnي وxadaثnي xrmlة بن yaحyى تujibiy wlfd lah qala أخbarna cabd الlahi بن whbi dabadda iska xidhba oo ka dabadda xidh gudahan haddii laga maqlayo qaala akhbaranii cabdullaahi bnu wahbin qaala akhbaranii yunus bnu yaziida can ibni shihaabin qaala akhbaranii abu salamata bnu cabdiraxmaan ibni cawfin ana caaishata qaalat bal sanadku waa dadkii aan soo ararki jirnay in badan ee nagu soo noqnoqon jiray labada sheekhee muslim oo labadooduba reer masar weeyaane weliba ka dambe xarmalat bnu yaxya waa saaxibkii shaafici waa asxaabtii ama xertii iyo asxaabtii shaafici buu yahayba ka dambe horeynu kitaabka dee isagoo san uga warinayo soo aragnay abudaahirkanna waxa weeye axmed ibnu camr ibnu cabdillahi ibnu camr ibnu sarxi baa la yidhaha kol kol buu ibnu abi sarxi kitaabka u yimaadaa waana sarxigu meel dambe oo waayo axmed ibnu cabdila ibnu camr ibnu cabdillahi ibnu camr ibnu abi sarx abudaahir waa ninkaa isaguna sheekhada muslimoon caaisha waxay tidhi lama umira rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markii la amray rasuulkii ilaahay bitakyiiri aswaajihi ilaahay baa amray dumarkiisa inuu doorransiiyo bal ina isaga ay agjo la joogaan ay aswaajtiisa daahiraadka ad noqdaan iyo dee inay adduunyo doortaan oo iska tagaan oo halkii kale wax ka helayaan waxaan ay doonayaan ee ziine adduunyaah ay bal maalan u kacaan markii taas la amray ayuu badaa bilaabay bi anigu igu bilaabay macnaa gelidii uu soo galay dumarka iyaduu ugu horsheegay arrinkan aayaddanna inoo soo socotana iyaduu ku dul aqriyay ugu horreyn kollayna markaa waxbaa ka horreeyey oo rasuulkii ilaahay ee iyagaa nafaqo iyo ziyaadaha kollay waaxi uu helo waa siinayay oo hadday dee nafaqadood iyo kasbadood tahay waa dee taasi mucaasharadii macruufkuna waa jirtay wax ka ziyaadsan bay dooneen nafaqo ziyaada aya kasoo siyaadiyo waxyaalo markaas baaba rasuulkii ilaahay se inoo dambaysa mudduu ka maqnaayo uu meel gaara iyo maqsin gaara iska gelayo onuu uba teginuu dee ka dheeraaday iyagii billa way qaadatay aayaddii takhiirku markay soo degtay muddadii dhaartaasna ay dhammaatay oo bishii ahayd ayuu u soo galay caaishaanu ku bilaabay taas wey waana markii dee ay bishii dhammaatay faqaala wuxuu yidhi innii anigu daakirun waxaan sheegayaa laki adiga amran arrin baan kuu sheegayaa caaishay falaa calayki anlaa tacjalii ay falaa darara walaa ba'sa calayki wax dhiba iyo wax dararoo kugu jiraa ma jiraan anlaa tacjalii inaana degdegin arrinka qaraar dhaqsa ha u qaadan markaa inaanad horta bal qaraar dhaqsa u qaadan inaad reerkiinnii la tashato dhibaata kuguma jirto ba'si kuguma jiro taasi kuma dhibaysa bal dee saasaa maslaxadu kuma jirta falaa calayki ay falaa ba'sa ama xaraja ama darara calayki wax dararoo korkaaga ima jiroo kaaga imanaya allaa tacjalii inaana degdegin oo dee imaka markaaba aanad qaraar dhaqsaa qaadan xataa tasta'mirii ilaad ka amar dalabtid waxaana inoo soo socota xataa tastashiirii waana isla macna ilaad la tashatid abaweykii labadaada aabbo labada aabbana waa aabbaheed iyo hooyadeed abubakrin iyo umuruumaan qaalat waxay tidhi faqaala qaalat caaisha waxay tidhi qad calima wuu ogaayo rasuulka ilaahay wuxuu ka warhayey anna abawaya labadayda aabbo lam yakuunaa inaanay ahaanin waa doorarsin arrintu waa ama wada joog ama kala tag weeyeyna arrinka oo arrin sahlan maahe liya'muraanii bifiraaqih iyagay sharaftooda iyo qiimahooda iyo maslaxadooda iyo khayrkooda adduunya aakhiraba taasuu ku xidhnaaba oo inaanay anigu inaan rasuulka ilaahay faaruqay ee amrahayn buu rasuulka ilaahay ka warhayay oo macnuhu waxa weeye horta dee fadliga caaisho xagga bilowgan uu kuba bilaabay way inooguma sugan tahay oo dee dumarkiisiina waaba kuwii uguba dee fadliga badnaa uguba mudnaa marka la eego khadiijo haddaan soo dhaafno arrin kalena way jirtaa oo dumarkan kale way ka wada yarayd hadday ugu weyntay markii waa toddobiyo toban jir bay ahayd ee ruux waaye arag oo in badan taasna may ahayn waxaaba dhici kari lahayd markaas da-deedan yari inay ku xambaartay inay degdegto oo dhici karta dhinacii kale ay joogsato ay tidhaha maya waaban iska soconaya taasna iyadana dan igumay jirin qoyskeedana dan igumay jirin dee yaridan ay yar tahayna waaba suurtagal inay taas kuba xambaarto waa tii uu rasuulka ilaahay kaba baqday oo hadhow iyada meel laga soo qabtay ama jirtee iyadiiyo ehelkeeduba halkaa dee way dhibbaaba ugaba iman lahayd markaasaa rasuulka ilaahay taa ku yidhi dabcan markaa waxay tihi wuxuu saa u leeyahayna rasuulka ilahay de wuxuu ogayay labadayda aabbe igulama talinayaan aabaheed iyo hooyadeed firaaqii rasuulka ilaahay qaalat waxay tihi isagoo arrinkii dee inay u ibhaamiyey muu odhan waa waxbaan kuu sheegayaaye laakiin ha degdegin buu ku yidhi weli ma garanayso waxani wuxuu yahay kiibuu caddeeyo qaalat uma qaala wuxuu yidhi ina allaha caza wajalla qaala ilaahay wuxuu yidhi يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا نبيو يا أيها النبي قل waxaad tidhaahaa لأزواaجika haweenkaaga aad ku tidhaahaa ee kollay أxaadiis dheer baa inoo soo socota in waa laga yaabaa kolley dii casharku caaw hadduu intii aan doonaya kaba yaraado inay markaa laba cashar oo kale axaadiisu isla qaadato dee kollay sukeen wada furfuraysa waaqicada hagaag inoogu suuraynaysa waxaa horreeyey dee inay kulmeen inay dumarku kulmeen oo rasuulka ilaahay waxaanu hayn oo nafaqo ah in ay bal maalan rasuulka ilaahay weydiisteen oo dee aanu markaaba hayn markaa deese waxaa dhacday in dee rasuulka ilaahayna kol uu kaba tegay oo gurigoodiiba uu kaba dheeraaday aayaddan baa soo degtay tii buu aqriyey oo wuxuu yihi in in kuntunna haddaad tihiin dumarow turidna kuwa doonaya alxayaata addunyaa nolol adduunyo aada doonaysaan iyo wasiinataha quruxdeeda nafaqo ziyaada iyo waxyaalo ziyaaday doonayeene fatacaalayna kaalaya umatickunna waan idin sii dayn weeyaan waan idin mutco siino ujeeddada waan idinama bixino wixii xuquuqdaydni ahaa mutcadii iyo meerkii hore u siiye ayaan idin siino waa mutcadii dalaaq wasarixkunna waanan idin sii dayn saraaxan sii dayn jamiilan fiican jidad aan lahayn canaan aan lahayn si fiican baynuu kala socoynaa wixii mutcadiinii ahaa ama aanba bixina waa laydin siin taasi waa mido waa jaanib waa labadii arrimood ee la kala doorarsiinayay wain kuntunna haddaatiin turidna allaha kuwa doonaya ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisa iyo wadaara alaakhirata daarta aakhiro ilaahyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiro haddaad doonaysaanna dee wax weynoo kalaaba ilaahay idin siiyayo fa ina allaha ilaahay acadda waa diyaariyey lilmuxsinaati kuwii samafalayaasha ahaa ee minkunna idinka idinka mid ahaa ajran cadiiman ajri weyn baa ilaahay kuwa u diyaariyey oo dee sida aayaadka kaleba ku sugan ajrigoodii laba goor waa loo laablaabayaa oo laba goor baaba la siinayaa oo dumarkii kale lamid maaha way ka mudayinkana ajri badnaanayaan aayaddii buu rasuulka ilaahay ku dul aqriyay aayaddana markaasay soo degtay qaalat caaisha waxay tihi faqultu waxaan idhi fii ayi haada astamiru abawaya macnaa waa fii haada uun fii ayi haada macnaa waa kan balka ka mida ama qeybtee waa labada arrimo ee aan astamiru maka ayaan astamiru la tashanayaa biabawaya ma fii hada astamiru abawaya fii ayi hada macnaa fii hada wey ma arrinkan baan labadayda aabba kala tashanaya kalama tashanayo weeye e fa innii uriidu llaha warasuula wadaara alaakhira iyada tan cid aan kala tashanayaa ma jirto ee anigu waxaan doonayaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiraan doonaya qaalat caaisha waxay tidhi uma facala way faleenoo aswaaju rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay haweenkiisii dee mid mid buu ugu tegey guryihii buu wada tegay rasuulkii ilaahay mid kastana aayaddan ama waa ku dul aqriyay ama labadan aayadood markaasaa waxay sameeyeen iyaguna mithla maa faacaltu wixii aan sameeyey wax lamid ah oo dhammaan iyagu waxay wada doorteen ilaahay iyo rasuulkiisa iyo aakhiray wada doorteen haweenay adduunyo dooratay kumay jirin oo sidaa ku socotay riwaayaad bay qoloyin soo naqliyaan haweeney ay magacaabeen dumarkan aan naqaanana maaha waa haweeney kale oo taase laakiin wax riwaayaadka inooga sugani ma jirtee dhammaanba waa tan caaisha tidhi dumarkii rasuulku iyadoona cidi ka hadhin dariiqaasay wada mareen bal xadiidka horta dee fadliga caaisha iyo taasna way inoogu sugan tahe rasuulka ilaahay wuxuu yeelu iyada ugu bilaabay waa ta aan soo sheegay marka kollayna dee kol hadday doorteen ilaah iyo rasuulkiisa iyo daartii aakhiro wacdiganna jiray faina allaha acadda lilmuxsinaati minkuna ajran cadiiman guud ahaanba fadli weyn iyo manqabo weyn baa dumarkii rasuulka iyo ummahaat lmu'miniin uguba sugan waxaa kaloo xadiidka ku sugan caaisha sana yeeshay markiiba ikhtiyaarkan iyo qaraarkan dhaqsay rasuulkii ilaahay iyo dee ilaah iyo rasuulkiisa iyo daartii akhira ay dooratay gaadhay oo waa degdega loo degdego khayrkii iyo umuurta aakhiro oo laga doorto laga horreysiyo dee umuurtii adduunyo bal taas baa waxa weeye iyadoo aynu ithaaru umuur aakhir cala addunya rasuulka ilaahay san uu yeelu yidhi bal la tashay ehelkiina dee waa nasiixadii ruuxu saaxibkiisa ugu nasiixaynayo wixii isaga nafci u leh waxtar u leh uu bal kula talinayo ugu nasiixaynayay qolooyinkiina sharax haysta dee mooye hadday idinkoo kale ay tiyaasi ku sugan tahay bal markuu falaa calayki anlaa tacjali halkaa nawowi ama imaamku qabanayo kollay sadarka marka uu ku sharxay walaa sadarka labaad ama saddexaad buu tegi ayaa cibaara aniga ii dhacday halkan fa inahu khaafa an yaxmilaha sikaru siniha waqilati tajaaribi calaa ikhtiyaari lfaraaq firaaq baan u jeeda oo fa yajibu firaaquha laakiin tan uga jeedaa laftii unbaa aniga yar aan saxnayn idinkuna halkaan aqriya bal eegta hadduu sayda oo kalea idiin taallo waxay ii taalla fataduru hiya wa abawaha ciraarada icraabteeduna sidaa kuma toosnaanayso fataduru keliya hiya wa abawaha iyadu taas kolley wa abawaha wax lagu nasbiyaana may jirto waxa weeye sawaabku eeg waa xagga madbacade fatatadararu weeye halkan tadaruc keliya ay taalo labadii tood ee mudaarica bilowgiisa gelayay iyo laba ra-ooda ficilka tadarara fatatadararu hiya wa abawaha oo abawahana siaasa bal matalan may aada u jeedaa ay ku marfuuc ahaanayaan alifta weeye oo saas weeyaan waana xagga madbacada laakiin wax kaloo meesha jiraa ma jiraan xadiidku kolley waxaan leenahay isagoo dee riwaayaad kale leh iyo umuuro kale iyo bal markii hore waxa keenay takhyiirkan iyo sababteeda iyo aayaadkan iyo umuurahaas insha allahu tacaala casharka caydin iyo casharo ka dambeeyaba waa waxay noo socon doonaa haddii ala idhaahay bal xadiidkan kolley laakiin maqsuudkiisi kaa weyn xadaثna surayj بn yuنuس qal xadaثna cabاad بn cabاad عan cاaصm عan mعaadة الcadawiyaة عan caaشhaةa qaalat أnaha qaalat caaصimku waa caaصim بn sulayman الأxwal weeye dadka kalena waa dad kitaabkeena kusoo noqnoqda amaan hore barh usoo aragnay de ruux cusubi ma jiro haweeneyda mعaadiya alcadawiyana waa haweeney caalimo siqoo taabiciyadaynu hore iyadnoo soo aragnay caaisha waxay tidhi kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam yasta'dinuna rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa mid naga ciidan dalba dumarkay sheegaysaa waa dumarka rasuulka ilaahay dumarkiisii idaa kaana markau ahaado oo fii yowmi lmar'ati haweeney maalinteedu uu ku sugaya ama nawbadeed midna naga naga mid ah bacdamaa nasalat intay soo degtay dabadeed turji man tashaau minhuna watu'ii ilayka man tashaau kale halkii radaaciyo aayadda waan ku soo maray ama hore intaad nikaaxaan ku jirnay tafsiirkeedana bal macaanideedii qayb ahaan waan soo aragnay in caaisha waxay leedahay rasuulka ilaahay dee bal walow aana dhi in badanoo culimada ka midi ay raajax yeelaan qasmigu isaga inaanu waajib ku ahayn laakiin haddana rasuulka ilaahay xataa waqtigii uu aada u cuslaa buu la imanayay qasmiga mid kasta habeenkeeda waa uu ilaalinayay hadduu xataa safar u baxayo midkood ay raacaysa inuu u qor rido mooye miduun muu iskaba kaxaysan jirin mid uun waa ilaalin jiray bal haddii aan idhaahna waajibkuma hadda laakiin waa cishiradiisii fiicnayd iyadoon ilaahay kuma waajibin isagoo taas kaba dibdhigay aayaddanna kollay macaanida ama laguma fasiray waxaa kaba mida jaanibkaasoo in la idhaaho haddaan waahibaadkii aynaan ka dhigin kollay siyaaqi waahibaadkana aayadda uu la socdaybeen turji waad dibdhigaysaayo man tashaau ciddii aada doonto ee minhuna dumarkii kaba mida macnaa waa tii habeenkaa lahayd haddaad doonto laazim kuguma ahae habeenkeedii waad ka dibdhigi ama watu'wi waad dumaysaayo ilayka xaggaaga man tashaau ciddii aad doontay iyaga kaba midana macnaa inuu tan habeenkii kaba boodu mid kale gurigeeda tago oo wax loo baneeyey qasmiga markaan idhaha waajibkuma ahayn haddaynaan odhan aayadda waa waahibaadkii oo ti aad doontana waad aqbale adigu may khaalis ku tahay dee ti aad doontana waad iska day iyadoo imaka tan macnaha hore aayad siyaaquu keenaya hadalka caysho keenaysa macnaa intay aayaddaasi soo degtay dabadeed haddii rasuulka ilaahay doono iyadoo habeenkan ay midi leedahay inuu guri kala tago oo dee xaajo kale ama arrin kaleba uu tago guri kale tag maalinta leh ama habeenkaa leh ayuu ka fasax dalbi jiray hadda laazim markaa ma jiro haddaan qowlkaa sixa aan qaadano ay inbad qoloyin ay ka dhigeen qowlka asaxa ah laakiin haddana waa tadyiiban liquluubihina iyo mucaasharadiisii fiicnayd iyadoo looga fasaxay ayuu haddana iyadii weydiisan jiray bal caawa inay u idanto inuu xaggaa kala tago saasay ahayd bay tiri caaisha faqaalat laha mucaadatu mucaada waxay ku tidhi waa mucaadadii xadiidka warinaysay famaa kunti maxaad ahayd taquuliina mid tidhaaha caaishay la hadlaysaa lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maxaad ku odhanaysay ida sta'danaki markuu adiga kaa idan dalbo haddii adiga habeenkaagii tahay yidhaa bal ii fasaxaa waa inuu meel kala tago maxaad ugu jawaabaysay maxaad ku odhanaysay miyaad u fasaxaysa isago maad fasaxay dee kol adiba adiga xaggaagii kugu soo celiyey idankii qaalat waxay tidhi caaisha kuntu waxaana aquulu mid tidhaaha in kaana hadduu yahay daaka kaas macnaa arrinkan ah xagga fasaxa iyo taas ilaya xaggayga oo arrinku adiga igu xidhan yahay oo haddii aan ku idmado dee aad tegaysa haddii kalena aad fadhiyayso oo arrinku xaggayga igu xidhan yahay lam uusir ma fadirayo ma dooranayo ma horraysiinayo axadan axad dumarkan kale kaba mid ah calaa nafsi naftayda cid aan ka horraysiinayo ka fadilaya ma jirto haddii aniga arrintaay xaggayga tahay oo haddii aan anigu idmi waayo aada fadhiyayso haddaan idmana aad tegayso dee cid aan markaa khayrkan weyniyo dee arrinkan waa rasuulka ilaahay mdee la joogiisiyo taa waxaa cid aan iskaga horraysiinayo naftaydii ka horraysinaya amaan kaga fadilaya ma jirto taasaan odhanaya ti macnaa maan idmahayn weeye axadanna axadan min daraa'iri weeye oo imanka axadku imanka way tadkiiriso waaxidatan may odhan axadan bay tidhi laftiga axadna mudakar iyo muanasba siduu saaxib almisbaax iyo idhaahaan uu ku dhaca bal suuraddan imanka aayad kamida iyo aayaadkeeda aan kuma sugannahay ayaa ya nisaa nabiya lastunna kaaxadin min annisa kaaxad waatan dumarkiiba markaa lafdigan axad mudakar iyo muanasba uu ku dhaco saabaanay imanka halkan u ta'niisin ay u tadkiiriso ay u tidhi lam usir axadan waa axadan min adaraa'ir weeye waa dumarkii kale lala qabay taasba wey naftayda kama dooranayo kolley waxaana halkan sheekhu raximah llahu tacaala leeyahy arrinkan dee waa munaafaso khayr baa lagu tartamayaa rasuulka ilaahayna la joogiisani ma aha un istimdaac iyo shahawaadkii nafsiga ama nafta gudashadeed arrinku ma aha iyo xuduuddii dee dadka kale agtooda lagama helayo eh waa munaafaso umuurtii aakhiro lagu tartamayo rasuulkii ilaahay sayid alawaliin waalaakhiriin dhawidiisa weeye waa in dee khidmadiis iyo mucaasharadiis iyo waxaan oo dhamiba dee waa arrin aakhire ayay noqonaysaa naxariis baa soo degaysa intanuu joogo waaba suurtagal iyadoo gurigii joogo waxyigii inuu yimaado markaa waa khayr iyo barako iyo taasba weeyaano waxaana la idhaahba dee xagga qurabta wixii qurbo ah isaarku waa makruh dee kutubtan qawaacidkii waabay kuba dhigaan fiqi alisaar fi lqurab makruh wuxuu kol hadduu qurbo yahay arrin aakhire yahay wfي dalika falyatanafas اlmutanaafisuuna l taa lagu tartamo ma aha isaarku waa umuur adduunyo umuurta akhiraha loo kala badiyo weeyaano markaa tanbayn arrinku ma aha istimtaac iyo shahwo nafsi gudashadeeda dee khayrkan kale badan een la qiyaasi karahayn la qadari karahayn baaba jiro taas baaba ee idan la-aantan imika caaisha sheegtay iyo munaafasadan iyo tan baa keentay oo inoo dambaysaaba haddii a la idhaaho ibnu cabaas oo maalin rasuulka ilaahay xagga midig kama joogay dadka waaweyn khaalid iyana xagga midixay ka joogeen rasuulka ilaahayna sharaab loo keenay isagii markuu cabay oo ay noqotay wixii soo haray inuu iyagii siiyo dee midigtii baa la horraysiinaya waana laga waawen yahay rasuulka ilaahay fasax buu weydiisay may idmaysaa inaan dadkan ashyaakdaa kaa horraysiiyo muxuu ihi laa uusiru binasiibi minka axadan weye nasiibka adiga xaggaaga iga sugnaa cid kale iskagama horraysiinayo rasuulka ilaahay markaa gacantiisii isagii buu gacanta kaba saaray oo waa noocaas weeye isaar amar aakhir ah weeye maha isaar amar dadunyo xadaanah xasan ibnu ciisa qaala akbarana ibn lmubaaraki qaala akbarana caasimu bi hada isnaadi naxwahu waa xadiidkii hore un isnaad kale un weeye ibnulmubaarakna kolley de waxaan filayaa inanu ka qarsoonyo inaanu jirin waa imaamka ay yidhaaheen ijtamacat fiihi khisaal اlkhayr kolle ninkan xasan ibnu ciisene isaga ka wariya xasan ibnu ciisa ibnu masar jars ayaa la yidhaha kolley nina asalkiisu carab ma waxaan filayaa nina asalkiisuba nasraani ahayo isaga gacmihiisa ku islaamo mawla bn mubaarak laba yidhaha waa nin iqa ah xadiidkii caasimna markii hore waa ka aan soo haynay naxwahu naxw alxadiidi asaabiq xadaثna yaحya بn yaحya التmimiي qala akbarana cabsar an ismaaعiil bn ab ismaaعiil bn abi khaalidi can الshacbiyi can masruqi qaala sanadku isaguna hore inuu soo wada aragnay lakiin cabsar cabsar ibn اlqasim baa la idhaah labada صaxiixna labadan kitaab bukhaari iyo muslimna wax magacani waa keli na cid kale oo magacan lihi maba jirto oo bukhaari iyo muslim kuma sugan wax suuradiisa leh eeg wax suuradiisa lehoo lagu qaldami karo haddii dee khada madbaci yimaado ama khada kii naasikha xaggiisa ka yimaado waa magaca cambar cambar iyo cabsar baa dee wasan bay isku noqon waay haddii xuruuftii dhibci aan la hagaajin waa magaca lagu qaldami karo kaasna nin keliya ayaa ku sugan kutubta muxamed ama labada saxiix moxamed ibnu sawa isaguna weliba waa awow maxamed ibnu sawa ibnu cambar baa la yidha waa awow buu noqonayaa waa adigu labada magacee weliba ishtibaah ka dhici karo ee cabthar waa magaca kelida ah bukhaariiyo muslimba waana atbaacu taabiciintii dhexe kaba mid ah wuxuu yihi masru qaala qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi qad khayaranaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuuna dooransiiyey falam nacudahu kumaanaan tirin dalaaqa dalaaqa macnaa wuuna dooransiiyey waa taa aayaddiina aan soo aragni iyo takyiirku siduu u dhacay markay rasuulkii ilaahay doorteen arrinku dalaaq muu noqon en markii hadday naftooda doorteen adduunyo doortaan dee waaba waaba tan aayaddii kuma sugan umaticcumna wa usarixkumna saraaxan jamiilan oo halkaa dalaaq baa kaba iman lahaa laakiin kol haddii ay takyiirkani dalaaq ma noqonayo kol hadday haweeneydu ninkeedii doorato isagoo yidhi bal dee hadduu ninkiiba ay imika waqtigeenan dooransiiyo haweeneydiisii inay isaga la joogtay inay iska socoto hadday dee tidhaha waan iska soconaya markaa dalaaqi waa imanaya bal dalaaqa dhacaya wuxuu noqdaba culimadu taa way isku khilaafsayn laakiin haddii ay isagii tidhaha may adun baan ku doortay dalaaq meeshii ma imanayo kolleyna waana sida jamaahiir alculamaa qowlkoodu afarta madhaboodna qowlkoodu kaa weeye kolley tirmidiya baa wuxuu soo naqliya ama laba saxaabi cali iyo zayd baa oo cali bn abi aalib oo lagaba soo naqliyo haddii dee bal maalan ay xataa ninkii doorato kolley dalaaq baa dhacaya oo kale zaydna oo markaa malaa dee dalaaq rajciya zaydna dalaaq baa-ini meeshii inuu imanayo waa tirmidi wuxuu inoo soo naqliyo bal ibn abi shayba soo naqliya cali ibn abi aalib waqtigii wilaayadiisii inuu yihi cumar ibnu khadaab baa iweydiiyey waa khilaafadiisii oo bal ka warranoo deetu yihi haddii dee ay neefteeda dooratona waaba dee saddexdii iye haddii laakiin isagii ay doorato hal dalaaqeed baa dhacaya markaasaa cumar may ee hadday isaga doorato waxba ma jiraan ee markii wuxuu leeyahay de waxaa qasab igu ahayd ina raacee laakiin markii damben anigu wilaayadii qabtay raacigeygii hore ayaan qabaa buu leeyahay oo ah de ina hadday xataa dooratona sidee nusuustan baa cad walaa la arkaa axaadiisanna inaanay agtoodii hagaag uba gaadhin ee waxa weeyaan kol hadday ninkii doorato waxba meeshii kama imanayaan caaishana waa taa way inoogu celcelin doontaa وxadثna abubكر بن أbي شhayبة qال xadثna عlي بن mسr عan iسmاعيل بن أbي khاld عan الشhعبي عan masروqi ismاعيil iyo shacbi iyo masruqa taabiciintii bay kama mid yihiin saddex taabic baa isdabagalay qaala wuxuu uhi masruq ma ubaali anigu dan kama gelayo waa isuu ka mid buu leeyahy uma aaba yeelayo khayartu imra'atii haweeneydeeda dooransiya waaxidatan hal dalaaqa aw miatan ama boqol aw alfan ama kun dalaaqood bacda an takhtaaranii intay doorato dabadeed maxaa ujeeddadiisu ay tahay haddaan haweeneydiidii dooransiiyon welibaa yidhaha saddexdiiba haddaad doonto dee haddaad adigu naftaada doorato saddexdii baad igagaba furmaysaa ama mid iyo laba iyo inta aan dooransiiyo iyo haddaanan waxba dooransiinba kol hadday i dooratay wax dhacayaa ma jiraan ujeeddadu haddii xataa aan idhaaho dee marka hore baa idhaha dee hal ama boqolba aan idhaaho ujeeddadu aan saddexdiiba ina boqol saddex wax ka badan ma jireen arrintu ay noqoto hadday iyadu isdooratay inay saddex ku furmi lahayd kol hadday i doorato halkaa waxba kama imanayaan doorashadii ay dooratay dooransiintani markaa dalaaq maaha dooransiintan hore dalaaq maaha ee waxa iyada ikhtiyaarkeedu yahay ayaa meeshii ay wax ka dhalanayaanoo ama aanay waxba ka imanayn hadday ninkeedii doorato ama se uu kaba imanayso dee inay furanto oo ay dalaaq noqoto marka muxuu u musanadkiisu yahay waa kan walaqad sa'altu waxaan weydiiyey caaishata caaisha faqaalat waxay tidhi qad khayaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuuna dooransiiye afa kaana dalaaqan isagaanan u dooranaye taasi ma dalaaq bay noqotay dalaaq may noqon meeyo waxba lamay noqon waayo kol haddaanu isagii dooranay xadaثna moxamed ibnu bashaari qaala xadaثna moxamed ibnu jacfarin qaala xadaثna shucbatu can caasimin caasimku waa ninkii horeynu hayne un caasim bnu sulayman ilaxwal can ishacbiyi can masruuqin can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama khayara nisaahu dumarkiisii buu dooransiiyey waanay doorteen isaga falam yakun dalaaqan markaa takyiirka naftiisu dalaaq muu noqon kol hadday isagii doorteen waxadaanii isxaaq bnu mansuurin qaala akbaranaa cabdالraxmaan can sufyaana can caasim اlaxwali waismaaciil bni abi khaalidin can ishacbiyi can masruuqin can caaishata bal dee dadku waa dadkii weliba inagu badnaayo ishkaal iyo ishtibaah ma jireen wuxun baa dee cabdiraxmaankuna waa cabdiraxmaan ibnu mahdi weeye sufyaanna waa sufyaan ibnu saciid athawri weeye ina cuyeyno maaha caasim alaxwal iyo ismaaciil ibn abi khaalid labaduba waa taabiciine marka horeba sanadka iyagoo kala socda ayay inoogu sugnaayeen maantana sufyaan isaga riwaayadiisa way kulansan yihiin labadoodaba xadiidka uu ka wariyey halka riwaayadii hore shucbana caasim aynu soo aragnay cali ibni musir riwaayadiisiina ismaaciil ibn abi khaalid kolle shacbiga xadiidka laga waranaya qaalat caaisha waxay tidhi khayaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam fakhtarnaahu waanu dooranay falam yacudahu markaa rasuulka ilahi kol haddaan isagii dooranay kumuu tirin dalaaqan arrinkaa dalaaq kamuu dhigin xadaثna yaحya بن yaحya وabubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala yaحya akhbarana وqaala اlآakharaani xadaثana abu mucaawiyata saddexdooduba abu mucaawin bay kaba warinayaane siiqadun bay ku kala duwan yihin yaxya oo yihi akhbarana iyo abubakr iyo abu qurayb oo yihi xadaثana can اlأcmashi can muslimi can masruuqi can caaishata qaalat anaha qaalat duruqda xadiidka intaa saddex taabicin baa ku wada sugan hays bedbedeleen acmash maanta markii hore yuu ka warinayey masruuq buu kaba warinayey maanta acmash cid baa u dhaxaysa masruuq oo muslim muslimkuna waa ninkii kunyadiisu ama duxa waaba kunyo keliya muslim ibnu subayx la odhanaya taabiciga ahaa ee hiqada ahaa weeye muslim ibnu subayx markaasi abuduxana kunyadiisu ahayd isagiibaa masruuq kaba warinaya ee labadaba xaalaba way jiraanoo kolla waa siduu kaga wariyo kolla waa sida la-aan can caaishata qaalat anaha qaalat khayaranaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam fakhtarnaahu falam yacdudhaa muu tirinoo doorashada aan dooranay ama khiiradaas halkaas calaynaa korka naga shay-an wax uu ku tiriyo dalaaqi may jirin xaalada iyadu sii horun bay ahayd kollay markii hore falam yacudahu dalaaqan iyo falam yakun dalaaqan iyo afa kaana dalaaqan iyo iyo falam nacudahu dalaaqan iyo intuba dee macno keliyu bay noo tilmaamayaane laakiin markaa falam nacudahu dalaaqan ama falam yacudahu dalaaqan iyo falam yacdudha waa isla miduune marna idqaamkii unbaa la kala saaray oo ficilkii dee mudaacafka ahaba tadciifkii la kala fakiyey kolla dee tadciifkiisii ayuunbaabuu ahaa oo tan falam yacdudha haddii halkansa markii hore falam yacuddaha calayna shay-an waa isla midoo marna tadciifkii un baa la kala furay labadii daal kolla sideedin baa lagu daayey waa markaa macnu waa kaa hore un xada xadaثanii aburabiic الzahraniyu qaala xadaثana ismaaciil bnu zakariyaa qaala xadaثana alacmashu can ibrahima can اlaswadi can caaishata wa can اlacmashi can muslimi can masruuqi can caaishata bimili watii inoo soo socdaa ma jiro sanadkii umure sheekhu iyo durub kala duwan oo xadiisku leeyahay buu inoo soo celiyey waxaan arkaynaa kollay acmash ee waxa weeyaan markan dambe waa ku sugan yahay markii hore mee shacbi baa masruuq ka warinay can caaishate in maaha imaka laba ikhti way kala duwan yihin baanaa si malaha carabka igaga dhacay markii hore shacbi can masruuq can caaishate imika waa acmash can muslim can masruuq oo maaha in imaka inuu shacbi labada siyood muslim iyo masruuq ka warinayo waayo labay kala yihinba imaka laakiin maxaan aragnaa acmash hadduu markii hore muslim abiduxa ka warinayo isna masruuquu kasii warinayay imika waxaa inoogu sugan isagoo ibraahim unakhaci kaba warinaya ibraahimna aswad ibnu yaziid abtigii aswadna caaisha uu ka warinaya taasi waa dariiquu leeyahy acmash baa dariiq kalele waa dariiqan markii hore soo aragnay isagoo muslim abiduxa ka warinaya muslimna masruuq masruuqna caaisha bal markaa kolleyna waa taabiciintaa israacraacday ee kala waaweyn uun bal markaa dabaqaad kala duwana ah bimilin xadiisu waa matnigii hore waxadaثna زuhayr bnu xarbi qaala xadaثna rawx bnu cubaadata qaala xadaثna zakariya bnu isxaaqa qaala xadaثna abu zubayr can jaabir bni cabdillaahi qaala anahu qaal sanadkoyn waa zakariya ibnu isxaaq adigu kolley waa dad aynu hore usoo yar aragnay waxaana sanadka dee taabicigu yahay abu zubayr abu zubayrna waa ti aan soo ogaano o dee kitaabka waa ku badan yahay moxamed ibnu muslim ibnu tadrus baa la yidhaha habeenna horena waan ka soo yar hadalay jaabir ibnu cabdillahi buu kaba warinaya kollay abwaabta dambe a yar dheer ama mee axaadiis keliya u weeyo aada u dheeraanayso dee markaasi xadiidkan baan ku yardayn doonaa caawa biidni illahi tacaala saa daraaddeed fursadaan uga yar faa'iidaysanayaa bal horaan ugu yar ballan qaadayna abu zubayr waxoogaa inan ku yar dul joogsado waayo horena way ahayde laakiin da dee marka dambe kusoo beereyna waa jiraan kalaamyana oo iska yar imimanaya xag kale maahay waa xagga tadliiskiisa la sheegay uun weeye abu zubayr sidaan soo sheegay moxamed ibnu muslim ibnu zubayr ibnu tadrus baa la yidhaah waana nin reer maka oo taabiciya waxaana jirtaa kolley ay ilmo kala duwanna way ku sifeeyeene in tadliis lagu sifeeyey ama inuu mudallis yahay kolley culimaduna nimankan mudallisiinta dabaqaad bay ka dhigaan kale waxaana malaa taqsiimka hore lahaa calaa'i xaaf ibnu xajar iyana waa sii dee habeeyey oo shan dabaqyo bay u qaybiyaane dee shanta dabaqo kolley labada dabaqee dambe afraad iyo shanaad kitaabka hadday wax kaga sooyeyna wax saasa kagama sugno waa dad kolkol sababka hore loo daciifay ay meesha jiraane laakiin dabaqada koowaad waa dadka tadliiskooda lagu sifeeyey naadir weye macnaa tadliiskoodu waa yaryahayba oo waa naadirnima loogu sifeeyo markaa kuwaas ishkaal ma jira riwaayaadkooda iyo riwaayaadkooda cancanadoodu samaacun bay laba mid tahay dabaqada labaad waxay kaba dhigaan dad tadliiskooda waxoogaa yahay ama badsaday laakiin axaadiisoodu aada u badan daraaddeed iyagoo a'imo ah daraaddeed culimmadu ay aqbaleen riwaayaadkooda kuwaasna haddaanay caddayn siiqadiina samaaco kalea loo ictibaariyaa dabaqada saddexaad waa dadkii tadliiska badsaday tadliiska ay badsadeenna deeta ay keentay inay intooda badan ahlu cilmigu ay wixii ay iyagu samaac caddeeyeenuun ay xujaystaan haddii ay can iyo la yimaadaanna aanay xujaysan barhkood wada celiyaa riwaayaadkuna way jiraan ee kuwa wada aqbalayna way jiraan haddaba ninkan moxamed ibnu abu zubayr moxamed ibnu muslim waxay ka dhigeen dabaqada saddexaad inuu yahay taasi waxay ka dhigantahay tadliiskiisu waa badan yahay waana qeybta ama nooca culimadu dee bal markayn laba qowl oo kale iska daayo kooda wasadkee ay u badan yihiinna aan eego ay la eego miyuu caddeeye samaac mise ma caddayn la caddeeyo oo wixii bal samaaciisa uu caddeeyey la aqbalo wixii kalena laba celiyo axaadiid kala duwan uu leeyahy taa ku cileeyaan baad arkaysaa kutubta kala duwan waxaana jirtaa qiso gaaro ay soo naqliyaan oo ah imaamkii weynaa layth ibnu sacad isagoo dee malaa makiya kulaba kulmay oo isaga axaadiistii badnayd ee u qornayd oo malaa laba kitaabba ahayd ka qaaday ayuu weydiyu yihi waxaan oo dhami ma samaacaagii aad jaabir ka maqashayba markaas buu yihi waxaan maqlay iyo wax layga warramay oonan toos uga maqlin ine tadliiska macnihiisu taa weeye uno waa ruuxuu sooba gaadhay baa waxaanu ka maqlin buu ciddii uu ka maqlay ayuu tuurayaayo markaasuu isagii u tiirinaya ruuxiina kamuu maqlin taasi waa sidadii baa markaa hadhow de muxuu yihi ninkaa kale la riday ma nin siqaanisa maaha taas baa meeshii imanaysa kol kol hadduu daciif yahayna waa dhib weynba ayaa meeshii kaba imanaysa markaas yihi waxaan maqlaya waxaanan maqlinba oo layga naqliyeyba layga wariyeyba waa ka mid uu kusoo celiyo wuxuu yihi si kamuu qaadana ii kala calaamadii wixii samaaciisii ahaa ayuu u calaamadiyey markaasaa waxay deeta culimadu halkaas maxaa ka soo baxay inay culimadu yidhaahaan haddii xadii abu zubayr xadiidkan uu warinayay jaabir inkastaba cancano haba lahaadee ay riwaayada layth ibnu sacad tahay riwaayata layth waa la aqbalaya layth ibnu sacad waayo uu calaamadiyo dee wixii samaaciisa unbuu kama warinaya wixii kale kama warinayo wixii marka markaa meeshii maxaa inoo soo baxaya abu zubayr marka la yidhaaho hadduu isagu samaacii caddeeyo waa nin hiqo ah ee waa tadliisiina waa la maqla waa la aqbalaya waa la xujaysan haddii aanu samaac caddayn oo cancana meeshii taalo oo riwaayadii layth yahay layth ibnu sacad riwaayadiisii yahay iyaduna waa la aqbalaya waxaa meeshii iman xadiidkii samaaci ma caddayn layth riwaayadiisiina ma aha tan baa joogsi ama hubsasho yeelanaysa yeelanaysa oo taasaa yeelanaysa in layskaba hubsado hubsashaduna waxay bal maalan deeta waxbay u baahanaysaa in dahabi baa wuxuu tarjamadiisa siyarka kuba yidhaahaa isagoo masaladana soo dhigtay صaxiixa muslim waxaa ku sugan ciddatu axaadiisa oo dee min riwaayati abi zubayr can jaabir min gayri dariiqi layth abu zubayr axaadiisuu warinayo on dariiqa layth ahayn oo aanu caddaynoo wa fi lqalbi minha shay waa cibaaradiisi dahabi waa axaadiis صaxiixa muslim buu tilmaamaya marka axaadiista qalbiga waxbaa kaga sugan macnaha tawaaquf wa fi lqalbi minha shay waa cibaaradiisa uu ku leeyahay halkaas waa sa u idhaa kale calaayi kitaabkiisa jaamic taxsiil hadalkiisa waxbuu sii raaciyaayo iyaduu kitaabku kitaabkaa saxiixa yahay ummadduna ay kula kulantay aqbal muslimna uu taa saxiix yeelayo waxaa suurtagal uu idhahaa inuu muslim arkay inuu lays dariiqiisaba yaha ama layskaba warinayo iyo aanu dariiqiis soo dhigan dariiq kaleha kama wariyey laakiin axaadiistii laysan inatay saas bal uu yidhi markaa de waa ixtimaal waa laysin marka maxaan leenahay axaadiista kitaabku ma yara laba boqol malaa ay ku dhowdayo xadiis iskuma jiraan abu muslim uu de uu ku leeyay ninkan abu abu zubayr kitaabkeenan sagaashan axaadiisa kaba mid ah samaac baa yaalla xadahani isagoo yidhi baa sagaashan ka mida yaalla labiyo labaatan axaadiisa kaba midina waxa ay tahay min dariiqi lays can abi zubayr can jaabir lakin sagaashan waa samaac labiyo labaatan waa kitaabka muslim baan ka hadlayaaye min dariiqi abi zubayrna waa riwaayadii lays marka waxay ka dhigan tahay samaaco iyadna uma baahnaan waxaa soo baxaya laakiin sideetaneeyo kale ama ilaa saddex iyo sideetan haddaanay kaba badnaan oo dee san oo kale ah riwaayadii lays ma aha in samaacina meeshii ma yaalo halkan inooma yaalo waana umuurahaas halka xadiidkan aan hayno nafteeda de malaa weliba kan ilaa afartameeyo noocani way dambaysaa kitaabkay ku dambaysaan qayb badanna waan soo arag ama waan soo dhaafnayo dee habeen inta badan wuu inagu soo noqnoqdaa axaadiistu way badan tahay imaam la yidhaha cabdilxaq alishbili kollay axkaam kutubu leeyahay ama alaxkaam alwusta uu leeyahay xadiidkan markuu qabanayay ayaa wuxuu idhaahaa abu zubayr xadiidkiisa de waxa weeyaan laba siyood baa lagu aqbalaayo in inuu yahay samaaci caddeeyo iyo inuu yahay min riwaayati lays wahada laysa min riwaayati lays xadiidka naftiisuu idhaha lays riwaayadiisii maaha dee qolooyin halkan yidhi riwaayadan wax ka sheegina way jiraane laakiin waxaa jirta abu cawaana mustakhrajkiisa halkan waxaa inooguba sugan isagoo le xadathanii jaabirun oo xadiid uu caddeeyey abu cawaano kitaabku walow barhkood dee taas abu cawaano kitaabkiisa inoogu suganya horta bal xadiidkani axaadiisa uu samaaciisa caddeeyey axaadiisa qayb badan oo kamida mutaabacaad bay noqon iyo shawaahid xadiidkan wax kaba mida bukhaariya way soo saareen bal masalan markaa laakiin waxaaban leenahay qolooyinka ama cileeye waxaa waxaan u leenahayba waxaa jirta qolooyinka cileeye inuu samaaciisii aan hayno xadiidkan aan haynana bal kolley waa umuur aan markii hore kusii yar ballan qaado alla habeen baan ku yarlaabi doonaa si guudna weeye bal axaadiistiisaas barhkood baa ka dhiga axaadiista aan boqol iyo koob iyo toban inay gaadhsantay aanu samaac caddayn labiiyo labaatankaasi ay ka mid yihin intaa kale lakin waxa dhici karta inay adugu intaa in yar ka yar waabsanaato se wixii sagaashankuna waxaana kolley malaa janibkaasi kolley kitaab aada u mufiida jiro nin risaalo ku qaatay master markii dambena doctoraga mid lamiduu kuba qaatay kitaabka kolley horaa loo qaataayo malaa dee dhibiraanba sanado badan baa laga yaaba markii hore o dhan in hore umaan helin oo welibaa noo tegay ama noo taas soo waayo saas ugu dambeyn markaa hore sheekh halkaa deganaa welibaa degan yahay ayaa daberyi horen halkaa nagula maraa nusadiisi aan soo qaatay bal si isagu u daydayo macaaridaas iyo oo waxaa la yidhaha riwaayat lmudalisiin fi صaxiixi muslim miisada kitaabku leeyahayna qolooyinka mudalisiinta iyo dabaqaadkooda de wixii dabaqada koobaad iyo labaad waa ishaaraya un qolooyinkan kale taas ahayd isa imaka tan oo kale isagan kaba soo noqonaya walow uu yihi markii hore sagaashan iyo boqol iyo koob iyo toban haddana tirintii markuu tirinayo sagaashankii waa wada tiriyey labiiyo labaatankii layse laakiin tii dambea saddex iyo siddeetan uu gaadhsiiyo day ahayd inay bal matalan malaa sagaashan iyo yar gaadho oo di tiradaa in yar isdhimayse laakiin dee intii oo dhan mid mid buu usoo dhiganaya usoo dhiganaya raggaa kale mudalisiinta waa sameeya waa risaalo waxa weeya mansar bay ahayd oo cawaad xuseen alkhalaf baa ninka la idhaha riwaayaat lmudalisiina fi saxiixi muslim wuxuu leeyahy doctoraagiisu ahaa riwaayaat lmudalisiin fi saxiixi lbukhaari isagana muddo dheer baan dee socday meel kasta u dirtay adugu taasi intii horan way suurtagelina laakiin macrad ugu dambeeyey oo maka kan ay bisha koobaad iyo masar lagu qabto kaas baa layga soo helay oo dee markaas waa isagoon in badan isna daba socday amaan dee waayo waa laaga kolley daar daarulmashaa'ir oo imakana oo dhulkaa baa kutubteedu aada u fiican tahay dee waa suuriya hedo imakana waaba taa baama'sane bal waxaan leeyahay isagaan dee arrintan kaba soo naqinayay ee xadiidkeenan halkaa mustakhraj kumay sugna isagoo halkan buu ka hadlintaase in hadalkan cabdulxaqna waa soo dhigtay uun iclaalka uu xadiidkan cileeyey inuu bal maalan shawaahidna uu doondoonaye laakiin bal waxaan leenahay taa iyada kuma sugne ee mustakrijkii abucawaanaaba tasriix uu kuma sugan yahay oo walow taasi mala ay dhaafsanayd isaga kitaabka markuu halkaasoo shawaahid iyo xun buu yar doondoonaye tacliilkaase laakiin halkana xadathanii abu jaabir baabatale mustakrijka abu bal waa inta abu zubayr aan arkayn mucaasir oo kitaab yaroo tadliiska anho dee kollay imika joogo inkirayaba laakiin dee athar min culamadii ibnu xajar lahayd ee dahabi lahayd ee zayrici lahayd ee raggii ka horreeyey cabdilxaq alishbir iyo kuwa ka horreeyey dhammaan lahayd tadliiska bay ku wada sifeeyeen oo wax la diidi karo ama la inkiri kara maaha waa in mucasiro kitaab qorayo waa inan hayaama filaya inkirayaba waxyaalaha caynkaas oo kale laakiin waa nin tadliiskiisu dee aimadu waa taa aimadii waaweyneed ee akaabirtayda halkan qudwada ah halkan qowlkooda dee la ictibaarinaya sa qowlkiisu ictibaar ma yeelanaye waa taasoo tadliiskiisa waa la sugay ee bal saxiix muslimna waxyaalihii noogoba sugnaa kaaba wey wuxu hi xadiidkii haddabaan sii wade qaala jaabir baa wuxuu yihi dakala abu bakrin abu bakr ayaa soo galay yasta'dinu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam isagoo rasuulkii ilaahay ka idan dalbaya macnaa uu yimi gurigiisiibuu ka yimi masjidkii markuu yimi uu doonaya rasuulka ilaahay inuu galo isagoo rasuulka ilaahay ka idan dalbaya fawajada wuxuu lay annaasa dadkii oo juluusan fadhiya bibaabihi albaabkiisii fadhiya dadkii ayuu wuxunbuu la soo kulmoo rasuulka ilaahay kadinkiisii fadhiyo lam yu'dan liaxadi minhum rasuulka ilaahay guriguu joogay muu soo bixin maalintaas dadkiina kadinkay joogaan cid loo fasaxayba ma jirto juluusna imaka halkan waa jamcu jaalisin waayo masarka iyo dee tanwaasi bay ku wada yimaadaano imika haddii la idha jalasa juluusan masarkii waya ama mafcuulkii mudlaqa uu fadhiistay fadhi bay noqon laakiin imika jaaliskana waa lagu jamciyaa dee qucuudna waa taa salaawido imika juluusan waa dadkiibuu helay jaalisiina way iyagoo fadhiya ka rasuulka ilahay kadinkao lam yu'dan liaxadi minhum qaala wuxuu ihi jaabir baa odhanaya dadkii halkaasay fadhiyeen waa nay dee arrintiina waa kollay wax culus bay ahayd oo dadku ay naxsanaayeenba faudina liabi bakrin abi bakr baa loo idmay oo galay rasuulka ilahay u galay fadakala uma aqbala cumar cumar baa soo qaabilo fasta'dana isaguna uu idan dalbo faudina lahu waa loo idmay fawajada الnabiya salى اllahu alayه wasalam wuxun baabuu la soo kulmay rasuulkii ilaahay jaalisan xaaliya isagoo fadhiya xawlahu hareertiisana nisaahu dumarkiisii oo soo ururay ay hareerihiisa yihiin waajiban xaal uu yahay isagoo murugaysanba oo saakitan dee adigu aamusan un wujuubka wuxuu kaba dhigayaa halkan oo dee isagoo ahla luqaa kaba soo naqlinaya waladi ishtadda xusnuhu xataa amsaka can ilkalaam waa ruuxa dee ama murugadiisi waxaasi ay badnaatay ama fikirkiisi ilaa uu aamuso hadal daayeyba markaa sukuutan saakitan ta'kiid un bay noqonaysaa qaala wuxuu yihi faqaala cumar baa wuxuu yihi laaquulanna waxaan odhan doonaa shay-an shay udxiku nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay aan kaga farxiyo on kaga qosliyo bal in kollay taas buu idhi oo waxa cumar baan imaka halkan idhi sharaxana waxaa iguma sugan markuu dee in arrinkan istixbaabnimadkiisa sheegayo insaanku hadduu arka ninkii saaxiibkiisa ayoo murugaysan inay u fiican tahay inuu wax ka qosliya ama furfura ugu sheekeeyo oo dee isagii shuqliyo waxan ka shuqliya ayaa wuxuu uhi wa fiihi fadiilatu liabi bakrin asidiiq abi bakr ibn sidiiq bay fadiila ugu sugantay markaa taas waxay ka dhigantay inaan halkan aan taa hore ka laabmo oon idhaaho la aquulanna faqaala wuxuu ihi abu bakr la aquulanna waxaan odhanayaa shay an shay udxiku nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi kagama qosliyo faqaala wuxu uhi ya rasuula allahi low ra-ayt haddaad arki layd binta khaarijatayna khaarija bal halkan laakiin ishkaal yar baa jira waa kan imaamku inooguma fasiray qolooyin kalena way kuma fasireen kutubta qaarkood baa sida mustakraj weliba kitaabkeena abu nucaym abu cawaane kiisa abu cawaane kiisa iyo musnadka imaam axmed iyo ayaa halkan waxaa dhacay cumar iyo ibnata zayd halkan binta khaarijata ay kaba taalo ay ku taalo oo taasi ay ka dhignayd sida wuxuu cumar hadalka yidhi in halkanna dee daahirku waaba tan haddaan eegno cumar baa dambeeyey ooba suurtagal de cumar baa kaba dambeeyey damiirka aqbar madkuur aan u celin aqrab madkuur faqaala cumar baaban odhan layne laakiin cibaaradan aan low ra-ayta binta khaarijata haweenaydii cumar ina khaarijo lama odhanayni in zayda ay soo naqliyeen baabay ahayne ina khaarijo waxaa qabay abubakrin baa qabay abubakar ayaaba qabay oo de waa mi haweeney ansaar ahayd oo malaa waxbay u dhashayba oo de umukulsuum bay u dhashay muu arag isagu waabay iyadoo dee xaamilo ah ama uur leh ayaaba weyn waxa weeyaan u dhintay abubakar uur bay lahayd dabadii bay dhalatay walow dee qiso ama arrin kutubta inooguma sugan oo kolley abwaabta dhaxalkana ay kuma soo arooriyaan oo lagu tirin karo un dee karaamaadkiisii inay jirto oo inuu caaisho siiyey wuxuu siiyey abubakar malaa intaasoo wasqi oo dee adigu beertiisiibuu kaba siiyey malaa timiriya waxaa ahayd iyadoo aanu weli qaadan ooni dee gacanta ku dhigin ayaa ay dee ku yimiba dee xanuunkii uu dhiman doono ama dee halaasba xanuunkii markii uu cuslaaday ayaa wuxuu yidhi haddii aad markii hore qaadato hore u qaadato dee waxay ahaan layd waxaa deedii ahaan layd imakase marad almowt weeye wixii wuxuu isu rogay ruuxu kol hadduu xaaladaa gaadhana tasarruf maalkiisii uu kusii tasarrufo waayo warasada xaqoodii baa joogo oo loo ilaalinaya wixii wasiy oo kale isu noqdaan wasiy oo kale noqdaan laakiin wuxuu leeyahayba cibaaradiisa maxaa dhacay sharxu sunanaa qayrkii inamaa huwa akhawaaka wa ukhtaak kol haddii adiga imakayo wixii aana dee ina hibadana marka gacanta lagu dhigun baa ruuxu milkiya ballanqaad umayd wixii lagu hibada oo kale haddaan qabdi jirin ruuxu ma milkiyo waktigana maradulmowd baa kaba soo gaadhay laakiin dee cidda kula yeelanaysa cid kalaba maaha waa labadan dee walaalaatin iyo labada dumar ee walaalaatin cibaaro saasoo ka cabira labaday walaalaayihiin ragga ahaa markaa maxamed ibn abibakar oo aada u yarna waa jiray laba jirba malaa noqonayay markaasun laba jir iyo wax iyo dee cabdiraxmaan oo walaalkeeda cabdillaahi ma noolayn oo aabihii xayaatadiisa u dhintay habliina asmaa binta abibakrin way jirtay wax kale markaa may muuqano deetay tihi gartay kuwan eh waaba aniyo asmee ta kale maxay tahay waa sida kutubta laynoogu soo naqliyo dee tuhi duu bani binti khaarijata ay faina ulqiya fii nafsi ama uraha bintan waxa weeye ta kalena waa ina khaarijo caloosheeda waxaa ku jiro waxaan u malaynaya ama qalbigay lagu soo riday inan inay tahay u dhintay oo dee dabadii umu kulsuum baa dhalatay waxa weeyaan oo inantaasaa dhalatay bal markaa khaarijo waxaan leeyahay marka waa arrin bal u yar baahan dee kolley iyadoo ay noo dambeeyaan kolley siaa sheegaya riwaayaad hal meelaha shabahaya oo intan aada uga dhaadheerna ay noo dambeeyaan bal wixii imaka aan ogaataa weeyaan qolooyinkii dee nawiyina iyagu halkan may qaban oo tan buuhi qoloyna ta kaley raajax yeeleen waxay yar baahantay keebaa raajaxa imaka halkan iyo bal in la sugo bal imaka tan aan kuma socdo khaarijo iyo aanoo eegaya hadalkan imaam nawowi abubakar inuu hadalka lahaa laaqulana sheen low ra-ayta haddaad arki lahayd binta khaarijata ina khaarija oo saaladnii iweydiisatay anafaqata masaarif oo dee masaarifay weydiisatay faqumtu ilayha xaggeedii intan u kacay fawaja'tu cunuqaha qunteedii aan iskuma laabay oo dee wajigu hadday midi iyo waxaa tahay ina gelin iyo ruuxii oo lagu dee tumaatiya ayaaba la yidhaha ma lagu wareemo dee dacnina waaba la yidhaha ama wareemitaan ee aan markay iweydiisatay intan luquntii qabtay aan saa u kala tuuray haddaad arki lahayd dee waaba qosi lahayd ma rasuulka ilahi ama dee wax la yaab laad arki lahayd taa markuu yidhi rasuulka ilahi buu ku furfurayaaye ayuu fadaxika rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa qoslay qaala wuxuu yihi huna waa dumarkii waa dumarkiisi xawli hareertayday kuma sugan yihin kamaa taraa si aad aragto yas'alnanii waxay iweydiisanayaan annafaqata dee ma aha nafaqo waa sini waa nafaqo ziyaado ah oy leeyihin saa dadka oo kale waxaa la siiya nasiib faqaama abubakrin markay taasi dhacda abubakar wuxuu ukacay ilaa caaishata caaisho inantiisii yaja-u cunuqaha isagoo luqunta dee waxa weeyaan ka gujinayo oo dee qabo markaa taasi waa ta'diib iyo taas faqaama cumaru cumarna wuxuu ukacay ilaa xafsata yaja-u cunuqaha kolley asalku yowja-u buu ahaa laakiin waa wowdii oo la gooyo sida yasacu iyo yaqacu iyo wixii baabkiisii ahaa kilaahuma yaqulu labadoodu mid kastaaba wuxuu odhanayo inantiisa ku odhanayay tas'alna ma waxaa weydiisanaysaan rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maa laysa cindahu waxaan agtiisa ku sugnayn oon u hayn ayaa weydiisanaysaan faqulna waxay idhaaheen wallahi baan ku dhaaranne laa nas'alu rasuul اllahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay ma weydiisanayno shay-an abadan weligayaba laysa cindahu waxaan agtiisa ku sugnayn dibba uma weydiisanayno uma اctazalahuna rasuulka ilaahay markay taasi dhacday ayuu kaba dheeraaday iyagii shahra bil aw tisca وacishriin adigu bil bay ahayd dee bishaa sagaal iyo labaatan ku dhamaatay uma naزlat calayhi waa naarkii muddadaasi dhamaatay waxaa kusoo degtay hadihi اlaaya ya ayuha الnabiyu qul liأزwaajika xatىa balaqa lilmuxsinaati minkuna ajra cadiima waa labadii aayadood in hore usoo aragnay baabka bilowgiisa qaala wuxuu yihi jaabir fabada bicaaishata caaisho ugu yarayd ayuu ku bilaabay horta faqaala wuxuu uhi ya caaishatu caaisha inii uriidu waxaan doonayaa an acrida inaan bandhigo calayki korkaaga amran amar aan ku bandhigo uxibo amarkaasoo aan jecelahay anlaa tacjalii fiihi inaanad ku degdegin oo goosasho iyo qaraar aad qaata aanad ku degdegin xataa tastashiirii ilaad la tashatid abaweynkii labadaada aabbo waa aabaheed iyo hooyadeed umuruumaan culimada qaar baa waxay ka dhigaan umuruumaan sanadii lixaad ee hijrada inay dhimatay aayadda takriirkuna sanadii sagaalaad bay soo degto dee waxay noo tusaysaa ana tani umuruumaan markaa inaayn saabadhkood ilaahay waqtigaa dhiman ay noolayde qaalat waxay tidhi wamaa huwa ya rasuul lahi amarkaasi muxuu yahay rasuulki ilaahayow fatalaa calayha alaayata labadii aayadood buu ku dul aqriyay qaalat waxay tidhi caaisha afiika ma adiga iyo shanigaaba yaa rasuulalahi rasuulki ilaahayow astashiru abawaya ma adiga iyo dee adiga ayaan labadayda aabbo waxaan ka yeelayo dee inan kula sheegay aan kaa taga aan la tashanaya bal akhtaaru llaha warasuula wadaara alaakhirata waxaan dooranayaa ilaahay iyo rasuulkiisa iyo daarta aakhiraan dooranaya waa salaka waa arrin kale waa kayradii dumarun hinaasihii inay keligeed noqotaan ama barhkood ay meesha ka dareeraan ma malaa jeclayn waa salaka waxaan ku weydiisanayaa allaa tukbira inaanad u warramin imra'atan haweeney min nisaaika dumarkaa kamida biladii qultu waxaan doortay ujeedadu eya waan ku dhaceen waxaan ugu doortay si hadday ugu dayamayaan oo malaya halkaas waa adigu waa khayradii un qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh laa tas'alunii ima weydiinayso imra'atun haweeney minhuna iyaa kaba midi oo hadday itidhaaho mid iyaa kamida caaisha maxay yeeshay ilaa akhbartuha waan u warramay inaad dooratay ilaahiyo rasuulkiisa iyo daartii aakhiro muxuu ihi rasuulka ilaahi in allahi ilaahay lam yabcadnii ima soo dirin mucanitan xaalan ahay mid dadka wax ku adkeeya oo wax iyaga ku adag laazimiya walaa mutacanitan mid isagu waxa weeyaan zalladooda iyo qaladkooda iyo sibiraxooyinkooda doondoona oo dalba taasna imuu soo dirin almucanitna waxa ay tahay waa dee mushadidan cala annaasi wamulziman iyahuma yascubu calayhim mid dadka wax ku adkeeya oo wax iyaga ku adeg laazimiya mutacanitna atacanut waxay idhaahaanba aladii yaduunu zallata gayri waa ruux had iyo goor jecel doonaya keyrkii inuu qaldamo qaladka keyrkii buu doonaya marka ilaahay ima soo dirin inaan ahay mid dadka wax ku adkeeya imadaan usoo dirin inaan ahay mid dadka qaladadooda iyo inay gefaan inay khata ku dhacaan iyo qalad taa doonayo jecel taas oo doondoonaya ee muxuu usoo diray walaakin bacatanii waa isoo diray mucalliman xaalanay mid dadka waxbaraya muyasiran u fudaydinayo u sahlayo haddii taa lay weydiiye waan sheegay wixii arrintu ay ahayd bal waa in sha allahu tacaala arrimuhu way noo socon doonaan ilahan rasuulka ilah iyo dhaartiisan iyo dumarkiisa uu kaba dheeraaday iyo umuuraha iyadoo weliba intan ay aada uga dhaadheer yihiin waxaa kaloo inoo markaas noqon doonta in qisadii aan xalay wax kaba soo marnay khaasatan wain tadaahara calayhida bal matalan waa labadan dumar ee iyagu isheshiiye isu heshiiye rasuulka ilaahay kuway ahaayeen iyo umuurahaasi kolley ee waa cashar uu ka badnaan doonaa in sha allahu tacala waan arki doonaa wixii imaka dambe wallah subxana watacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watubu ilayk allahuma zidna walaa tanqasna